Magaalada Jigjiga ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayo xarun loogu talagalay xog ururinta iyo ilaalinta ee maxaabiista. Daahfurka xaruntan ayaa waxaa goobjoog ahaa mas'uuliyiin ka socday Komishanka Asluubta Federaalka iyo Deegaanka Soomaalida, mas'uuliyiinta xafiiska ilaalinta deegaanka, madaxa Komishanka Booliiska Dowlad-Deegaanka Soomaalida Axmed Bashiir Xaashi ayaa ka warbixiyay ujeedka loo daahfuro xaruntan.
barnaamijkan waa barnaamij eh, markaan qiimeynay amaan eegnay ama xilliga aan ku jirno mustaqbalka micnihii u jeyin karaa eh, xabsiyada nidaam casri ah oo sababto ay tahay eh, maxbuuska markuu halka soo galo kow magaciisa da- caafimaadkiisa eh, goobta uu ka yimid xilliga uu galay inta lagu xukumay inta uu ka qaatay oo dhammaystiran baa laga helaya halkan sidoo kale waxaan ku larnay eh, national id baan ku larnay oo faa'iidaha koodhkaas markuu uu qofka uu maro oo national id uu qaato faa'iidahan koodh buu yeelanayaa koodhkaasaan gelinaynaa xogtan la gelinaynaa adduunka marka meesha tago haddii farii indhihi laga qaado waxaa soo baxaya ninka qofkii daatigiisa soo dhammayn xogta soo dhammaystiran taa marka mustaqbalka anagu waxaa weeye waa barnaamij eh, eh, na anfici kara weeye Eh, waxaa sidoo kale arrintan ay dabo ka tahay ilaalinta eh, xuquuqda maxaabiista sababto ay tahay waxaad ogtihiin jiloogaadeen ama jeelashii horeba ama duuladii horeba dad badan ba xabsiga soo maray Eh, dadkaas inta badan xabsiyada wax- ay ku soo noqdaan ama dibad ha ka yimaadaan qurubjoog ha aadaan ama hadda qurba ha aadaan waxay u baahan yihiin caddaymo inay xabsigaa soo mareen xilligaas iyada ay lagu xidhay waxaa inta badan dhacda in xogta noocaa la waayo sababtoo tahay ama ninka af baaba lagu xukumay ama warqaddii warqad bay ahayd oo waa la iska tuuray ama buuggii wuu gubtay ama meeshii waaba la billaqaystay dhinaacyo fara badan baa dhaca saas darteed eh, xogtan waxay marka naga caawinaysaa xuquuqda maxaabiista oo qofka any time uu yimaado uma baahna muran uma baahna caddayn uma baahna codsi keliya inuu yimaado magaciisa sheego la geliyo dan xogtiisoo dhammaystiran baan u qoraynaa maalintuu soo galay dembi u galay wax waanu caddayn karaynaa laakiin hadda ka hor sidii jirtay maana caddayn karin dhibaatooyin fara badan baan kala kulmi jirnay Eh, sidoo kale barnaamijkan eh, juhdi badan baan gelinay markii barnaamijkan nis- waa nidaam dowlad waxaan ka shaqaynayna waxaan dad xabsi dowladda u xiran oo dowladda ay soo xukuntay baa xogtooda dhammaystiran meesha la gelinaya marka inaa barnaamijkan laftiisu wuxuu baa in la sukurgareeyo oo lala kaashado insa Xaruntan ayaa noqon doonto mid ururista islamarkaana keedisa xogta maxaabiista, waana nidaam la jaanqaadaya tiknoolajiyada casriga.